بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما كان تاريخ هو قوي لواتك جماد ثاني كنا فربطل صدر يأثر هجري waxaan ka warbixinaynaa saddex weerar oo kala duwan ay mujaahidiintu qaadeen kuna qaadeen cadowga ilaahay oo kusoo duulay dadka muslimiinta ah iyo diintooda iyo dalkoodaba laba weerar waxa ay ka dhaceen magaalada kismaayo hal weerarna waxa uu ka dhacay magaalada jamaale ee gobolka wilaayada shabeellada hoose kismaayo sideed iyo afartankii saacadood oo lasoo dhaafay waxaa ka soconahayay dagaal xiriira oo mujaahidiintu ay ku hayaan maantay barqanimadii mujaahidiintu waxa ay weerar ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee magaalada kismaayo halkaasoo ay ku sugan tahay sida launa ogyahay askar saliidiyiin oo kenyatiya waxayna sugahayeen maanta isu diyaarinayeen wafti gaalaha oo usoo degayay diyaaradii waftiga tasbisiday markii ay soo caga dhigatay ayay mujaahidiintu ku bilaabeen weerar madaafiica ay kuna garaaceen ilaahay subxaana watacaalana uu ku hagaajiyo ay la heleen saddexdii mataca ugu horreysay ayaa asiibtay oo ilaahay ku dhuftay meeshii ay tuuraayeen oo garoonka waxa weeyaan ay diyuuradda iyo ay galeen inay kasoo dhaween askartu ay ku faylsanayd marka laga reebo kuwa waardiyaha malaafidaas saddex kamid waxa ay ku dhaceen sida aan xaqiijinayno garoonka meesha ay diyaaradda soo caga dhigato jidka weyn iyo guriga dabaqaada garoonka ka dhex dhisan nawaaxigiisa ayay ku dhaceen halkaana askar badan ayaa ku hoobatay oo noqotay dhimasho iyo dhaawac maadaama ay wafti inay soo dhaweeyaan meesha ay askartu u tuuraayeen oo ay ku faylsanaayeen dhimashada xogta xaqiiqada ayaan haynona soo gaartay waxa weeyaan waa sideed dhaawicna dhowr iyo toban ayuu ka badan yahay halkaana khalkhal iyo isku dhex yaac ayaa ka dhacay oo waxa weeyaan aad ayay u kala yaaceen sidoo kale gaari meesha yaallo gaari ciidana ayaa magtax asaguna ka dul dhacay meeshaasuu ku gubtay oo ku dambasiya dambaabarada beelay gaari kalena intii uu cararayey oo garoonka dhexdiisa uu badanaya isaguna meesha taagnaa ayuu qalmilay waxaa ku baktiyay isagan oo ku dhintay askarigii darawalka gaarigaas ka ahaa marka khasaarada maanta madaafiyada kasoo gaadhay marka lasoo ururiyo waa sideed askari oo kristaan oo dhimasho ah iyo toban iyo dhowr dhaawaca iyo gaari gubtay iyo gaari gadoomay weeyaan marka lasoo ururiyo khasaaraha halkaas waxa weeyaan maanta isoo kusoo gaaray gaaladaas ilaahay baana ku mahadsan sidoo kaleeto mujaahidiintu sanayn hore waxa ay weerar ku qaadeen garoonka magaalada kismaayo kafool kafoola oo luga ayay ku qaadeen meeshaana si adag ayay ugu dhalaaliyeen cadowga